bulshada rayidka ah ee magaalada muqdisho ayaa shiray yeesheen kadib waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin saameynta khilaafka siyaasadeed ee doorashada dalka uu ku yeeshay adeegyadii shacabka ay ka heli lahaayeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada sidaa lagu sheegay kulan ay xubnaha ka mid ah bulshada rayidka ee muqdisho ay ku qabteen magaalada muqdisho cabdicasiis barrow ayaa haddaba warbixintan nooga soo diray muqdisho khilaafyada siyaasadeed ee la xidhiira doorashada soomaaliya waxay taagan yihiin xilli dad badan oo ku nool gudaha dalka ay u baahan yihiin samata bixin maadaama deegaanadii ay ku noolaayeen ay ku dhufteen abaaro adag oo la tegay inta badan xoolihii ay lahaayeen inkastoo deegaanada qaar ay heleen gurmad kooban haddana dad badan ayaa aaminsan in cakarnaashiyaha siyaasadeed ay hor istaagi karaan adeegyadii bulshada ay ka helayeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada magaalada muqdisho oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka soconayeen sirarka siyaasadda dalka ayaa haddana waxay xubno ka mida bulshada rayidka ay ku qabteen kulan ku saabsan sida dadka nugul gaar ahaan caruurta ay u saameeyeen arrimahan duniye maxamed cali oo ka tirsana madaxda hay-adda iida ee fadhigeedu yahay muqdisho kulankanna lagu qabta xaruntooda ayaa v o eda u sheegtay in muddo toddoba bilood ah oo siyaasadda lagu mashquulsanaa laga sii jeestay howlihii bulshada loo qaban jiray dadkan abaarta hayso ay hayso muxuu ahaan coronavirus uu jiro wadankeena uu ka jiro ad ogtihiin heerka uu gaarsiisan yahay baahida ee jirto shaqa la-aanta ay jirto dhallinyaradii aa arkaysiin habeen walbaba tobaneeyo miis fadhinaayo banooni ama u socdo ama masaajidka sooba lagu laynaayo war dan ma u haysiina nimanyo kursigaad rabtiin kursiga ku heshiiya cidi idinkuma haysatee annagu sidaasaanu marna aan warka ugu kululaynaa marna aan u tusnaa waayo waxaan u jeednaa toddobadaas bilood waxaa laga sii jeestay waxyaabihii necessariga ah ama bulshada loo loo loo hadlaayay oo la rabay in loo qabto xubnaha bulshada rayidka ee madashan jooga ayaa aaminsan in maamulada iyo dowladda dhaxaba ay si hufan ugu adeegi karaan dadka kaliya marka la helo xasilooni siyaasadeed sida uu aaminsan yahay sheekh cumar maxamuud wardheere oo ka mid ahaa xubnihii shirkan ka qayb galay fokuska lagu saaray xaaladda guud ee wadanka maanta uu maraayo xaaladda siyaasadeed gaar ahaan iyo saamaynta ay ku leedahay arrimaha bulshada bulshada dhoonkay leedahay hadday ahaan lahaayeen xag caafimaad hadday ahaan lahayd xag waxbarasho hadday ahaan lahayd xag horumarineed waxaa si gooniya focuska loogu saaray saamaynta ay ku leedahay caruurta agoommada darbijiifyada iyo dadka maxasta oo masaakiinta ah oo aanan lahayn dad u ololeeyo ama arrimahooda wax ka qabto sababkoo ah hadday siyaasadda cakirmato waxaa xirmaayo waxyaalo fara badan oo fududay lahaa in bulshada qaybaheeda kala duwan wax loogu qabto wardheere ayaa aaminsan in lagama maarmaan ay tahay in xal loo helo khilaafyadan maadaama mar kasta oo madaxdu ay kala fogaadaan ay dhibaatada ku dhacaysa bulshada marka haddii siyaasadda ay waalato siyaasadda madaxii iyo maamulkii waaye bulshada meesha lagamul hadday waalato siyaasadda ay saxnaa weyso dalka dhan ayay saameynaysaa hadba qolo walbaba bulshada rayid ka mid ah ama qof walba soomaali ah waxaa maanta ka dhacayo dadka siyaasiyiinta ka dhacaya gafafka ah ama taariikh xumada ah way saameynayaan bulshada sidaasaa waxay keentay marka inaan annagana ka hadalno xubnaha u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ee soomaaliya ayaa aaminsan in khilaafyada siyaasadda dalka oo hadda u muuqanaya kuwa saameynaya nolosha bulshada ay yihiin kuwa xal laga gaari karo marka loo eego qodobada laysku haya sida ay sheegtay duniya maxamed hadda waxa tashan waaye oo loo maarin laayaa waa siyaasi laakiin arrinta bulshaday u noqonaysaa oo annaga aan ka midna marka si un baanu annagana go-aan un baan ka gaari doonaa caalamkan aan la qaybsan doonaa marka hadda waxaa waaye inaan annaga isku tashanno soomaali ahaan ku tashanno inaan tallaabo oon ummadda usoo bandhigno oon bare annaga bulsho rayd ahaan aan soo saarno waddada markaas noo noo noo daahson baleen baleenka dambe oon rabno annagoo la kaashanayn bulshada inaan weykac kasoo siino sida ka muuqata bulshada rayidka waxay ka walaacsan yihiin saameynta nolosha bulshada ay ku yeelanayaan khilaafyada siyaasadda ee u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo qaar ka mida maamul goboleedyada haddana weli lama oga goorta xal la gaarayo iyadoo dhinacyadii ku shiraya muqdisho kulamadoodii aanay natiijo ka soo bixin cabdicasiis barrow v o a muqdisho